runtii waa arrin dee laga xumaado oo hadda wadanka oo dhan horta waa deegaankeena gaar kumah waa wadanka dhan arrinka dhacday wey dalka etoobiya hadda waxaa galay imtixaanka sideed boqol afartan iyo shan kun baa gashay sideed boqol afartan iyo shantii kun toddoba labaatan iyo toddoba kun oo u dhiganta boqolkiiba saddex keliya ayaa ayaa gudubtay waa dalka etoobiya markii la yidhaahdo deegaankeena markii loo yimaado waxaa gashay labaatan iyo kow kun toddoba boqol labaatan iyo sideed inay ahayd baan filaya marka iyagana waxaa soomaalida deegaankeenana waxaa gudubtay toddobaatan iyo afar arday keliya ka gudubtay waa wax ka yar one percent ninety nine percent ee ardaydii dowlad deegaanka soomaalida way daateen marka waa sidaan u arka waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad culayskeeda ule waana arrin musiibaa wey sidaan u arko aad baa umaadsantahay atoshi maxaad isleedahay sababta keentay in tira intaa leeg oo arday ay dhacaan runtii waxyaaba badan baa isbiirbiirsaday waxyaabaha isbiirbiirsaday waxaa ka mid a aan isleeyahay sidaad la socoto dalka etoobiya macallimiintu waxaa la odhan karaa waa dadka ugu mushaharka yar weeye mushaharkii macalinku waxaa laga yaabaa inuuna qol kiradii magaalada jigjiga ka goyn macallinka kiradiisii hadda tusaale ahaan haddaan soo qaadano macallinka xataa jaamacadda dhigaya waa dugsiyadii hoose iyo dugsiyadii sariya iska dhaaf ayaa waxa weeyaan mushaharkiisu shan iyo toban kun meelahaas waxaan jeedaa af welibana wax ka hooseeya yaa waxa saafiga uu qaadanaya ay noqonaysaa waa wax ka yar waxa uu qaato ninka baalashlihii wiil baalashlahan maalin weydiiyey waxaan ku yidhi maxaad maalinka kusoo gala shan waxay soo gashay shan boqol jumcadana wayba kasii badan tahay wili waxay soo gala ha faktarada ha ha macallinkaa kamid a mushaharkiisoo yar baa kamid a waxaa kamid a manhajka laftiisa ayaa waxaan isleeyahay isaga laftiisu qayb buu ka noqonaya khaasatan luuqadda waxbarashada ilmihee dalka etoobiya sharcigiisa ood la socotaaye wadanka gobol kasta ilaa sideedaad afkiisu kusoo baranaya kii soomaali soomaali kii oroma oroma kii axmar axmar buu kusoo baranaya sagaalaad markii lasoo gaadhana waxaa laisugu imanayaa af ingiriis ilmihii marka etoobiya gudaheeda luuqadda af ingiriisiga ahayd lagagama hadlo suuqa lagagama hadlo ilmihii kalaaska inta yare la joogo macallin isaga laftiisa ay luuqadii ku adag tahay baa wax yar udhigaya isagoon luuqadii waxba ka garanayn ayuu maaragtay itixaankii uu u imanaya oo af ingiriisi ku qoran marka waxaan isleeyahay luuqadda waxbarashada lafteedu qayb bay ka tahay oo ilmihii laba dadaal laba culays baa saaran luuqadii inuu fahmo iyo cilmiga oo sidiisa isaguna u culus oo in la barta ay culus tahay oo cilmigu sidiisa u adag oo waqti kaaga baahan yaa labadaa culays baa ardaygii haysta waa waxyaabaha aan isleeyahay way keeneen waxyaabahan waxyaabo kale oo dheeri oo la sheegana way jiraan oo ay kamid yihiin sida manhajkii waxba isbedel baa lagu sameeyey itixaankana waxaa lagu qaadayaa ilaa afartii sane ee u dambeysay sagaalaad ilaa iyo labiyo tobnaad ardaygu wuxuu soo dhiganayay manhajkiina waxbaa laga bedelay marka isbedelkaas ardayda xataa manhajkan cusub meelo badan deegaankeena ma soo gaadhin oo macallinkiintii laftoodii baaban gacanta ku hayninba marka taa lafteedu qayb bay ka noqonaysaa ardaygii iyo manhajkii inuu isaga laftiisa gaab u dhexeeyo waa waxyaabahan islahay iyadana qayb bay ka noqonaysaa waa tahay qorshahani kolley sidaan wada ognahay ma aha markii ugu horreysay ee dabcan arrintan dhacdo waa sanadkii labaad imtixaanaadka markaasi lagu qaaday goobaha jaamacadaha dalka oo xiriir ah maxay tahay marka tallaabada loo baahan yahay in la qaado si maadaama natiijadii sanadkii hore iyo tan wax weyn uunu dhexayn runtii waxaan isleeyahay tallaabooyinku haddii xanuunka boogtii maaragtay dusha uun laga dhayo oon la duweynin boogta iyo xanuunkii ma dhammaanayo dusha un haddii dhayman laga marmariyo lakiin inaan la daweeyo oo la irbadeeyo xanuunku u baahan yahay waxaan isleeyahay arrintani waxay u baahan tahay tii aan hadda ka hadlayey macallimiinta laftooda inaa maaragtay kor loo qaado sababto ah macallinka kolkay meesha macallinnimadu hadday noqoto muhiimada uu qofka maxaan ku dhahaayey dadku ay ka cararaan hadday noqoto oo dadkii tayada lahaa oo dhan ay iskaga cararaan inay macallin noqdaan waxay waxaa imanaysa dee macallin aan tayo lahayn arday aan tayo lahayn buu soo saaraya natiijadaraa meesha ka imanaysa marka waxaa loo baahan yahay macallinka in la tayeeyo si dadka tayada leh aqoontiisa aqoonta inaa mushaharkiisa haasatan inaa maaragtay dib wax isbedel lagu sameeyo guriyeyntiisa la fiiriyo waxyaabaha macallinnimada ay noqoto shaqo lagu faano oo oo dadka u tartamaan dadka dadka maaragtay tayada leh ay u tartamaan inuu noqda laga rabaa taasna dadku dee nolol bay raadinayaan nin waliba wuxuu isleeyahay meesha fiican baa ya taasi waa ka mid manhajka laftiisa isaga laftiisa inaan wax laysla sidan uu hadda yahay wax laga bedela anaan u aaminsanahay luuqadii marka waxaan dhihi lahaa anigu ha looga soo bilaabo ciyaalka hoos iyadoo macallimiintii aan soo sheegnayna kolka hore hawsha lagu bilaabayo hoose looga soo bilaabo luuqadan maxaan ku dhahay ilmaha inaad dugsiyada dugsi hoose meel hoose looga soo bilaabo ilmaha si uu luuqadiisu isagoo yarba ula soo qabsado oo luuqada maaragtay iyada lafteeda maaragtay wax looga looga bedelo waxyaabahaas waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu muhiimsanaya ina maaragtay wax laga bedelo u baahan ama wax bedeli karaya ugu dambeyntii catooshe adigoo mahadsan dhanka kale dowladdu waxay sheegtay gaar ahaan xafiiska waxbarashada dowladdeegaanka soomaalida in sanad sanad dugsiyeedkii tagay ee labada kun iyo shan iyo tobankii tiriska taarikhda etoobiya ee haatan lasoo saaray natiijadiisa in la dadaalay hadday ahaan lahayd dhanka yacni u diyaargarowga imtixaankaas ardada macallimiinta dhammaan in yacni awood badan la geliyey haddana weli waxaa muuqata in natiijadu ay tahay mid hooseysa marka xalka muxuu yahay runtii dhibaatadan tayaxumada aba tacliintu ma aha tusoo cusub maaha macnaha waa waa waa wax in badan soo jiitamayay oo waan la soconaa dowladdu waxay intii hore xoogga saari jirtay khaasatan dowlad deegaankeena oo kale oon la soconno xilligii isbedelkii dalka ee deegaan dowlad deegaanka la sameeyey soddonkii sane hadda ka hor ahayd inuu saan filaya hal dugsi keliya dugsi sare keliya uu deegaanka ka jiray marka intii hore waxay dowladda xoogga saaraysay bal in dugsiyadii la gaarsiiyo deegaanku inaan waa deegaanka labaad ugu ballaaran oo ardaydii oo dhan maaragtay inaad inaa waxbarashadii la gaarsiiyo dadka lagu dhiirigelin inaad carruurteeda diiwaangeliyaan waxaa waxbarashada fidinteeda iyo gaarsiinta dadka lagu mashquulsana iyo xoogga lagu mashquulsanaa tayada marka maxaan ku dhahayay berigaa hore dee waa wax soddonkaa sanaba aan xoog badan aan la saarin weye marar xilyo dhexeedahood iyadu dee si si ula kacaba maaragtay ardayda qashkii iyo tayadoodii inay inay hoos u dhacdo si ula kacaba dee si nidaam ahaanba ay iska socoteen way jirta wixii marka muddada intaa la eg soo dalfuulfuulay ismalihii natiijadiisa sanad iyo laba isku bedelaysa culayska marka waxay u baahan tahay waxyaabihii kore aan kusoo sheegnay oo dhan in halkaa laga soo bilaabo oo arrinta ayay u baahan tahay baan isleeyahay